bismillah asalaamu calaykum hameen wanaagsan waa salaamayaa v o a iyo haarun adigaba heshiiska aan gaarnay walaalow waa heshiiskii duulimaadka hawada adeegyada duulimaadka hawada ee labadeena dal kenya iyo soomaaliya inta badanna heshiiska waa heshiis iska protocol ah oo wadamada dan adduunka ay wada galaan oo qodobo iska standard ah oo maaragtay dunida laga isticmaalo ayaa inta badan heshiiska u badan iyo sida labada dal ay uga wada shaqeynayaan adeegyada duulista hawada ayaa heshiisku uu ku saabsanaa marka heshiiskaasaan shala saxiixnay wasaaradda gaadiidkii duulista hawada kenya aan ku saxiixnay marka intaas unbuu heshiisku ahaa waye soomaaliya maxay ka faa'iideysaa heshiiskan kenya maxay ka faa'iideysaa maxaa la kala faa'iidaya
waxaa la kala faa'iidayaa de kolle dee adeegii oo dhamaystiran oo duulista hawada labada dal ayuu ka kooban yahay macluumaadka ku dhex jira heshiiska annaga intaad og tahayba duulimaadka soomaaliya kenya u dhexeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama kenya waagi horena kenya airways ba imaan jirtay laakiin mar dhexay istaagtay laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashano taariga ka wata maysan imaan jirin dalka kenya laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xaquuq siman bay yeelanayaan labada wadan waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay saad ogtahay annaga hadda somalia airline malihin oo ma shaqayso laakiin waxaan leenahay diyaarado local ah oo ganacsiga soomaaliyad ay leeyihiin oo six oscar wadato soomaaliya ka diiwaan gashan marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan kenya aan siino kenyana ay aqbasho sidoo kale dhinaca kenyana kenya airways iyo ciddii kaleeto oo kenya diiwaan gashan oo shuruuddaas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo dirayaan marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meeshay awal hal dhinac ka ahayd kow horta waa faa'iidadaas waa noogu jirtaa faa'iidada labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxaa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacityga inaan iska caawino annaga saad ogtahay aviationkeenu waa soo korayaa duulisteenu waa soo koraysaa wax badan baa marka naga dhiman oan u baahana inaan barano oo aan ka helno sabood marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay kenya naga caawiso ayaduna wixii technicalan u baahano oo aqoon isweydaysari ah tababaro leh haddaan u baahano cid aqoon dheeraada oo anagu aanan lahayn leh inayna siiyaan oo ay shaqaaleheena noo tababaraan oo dalkeena tagaan waxyaala noocaas oo kale oo badan oo dhinaca aqoonta iyo iskaashiga ah ayaa ku jira waxaa kaloo noogu jirta shan iyo toban dollar ber tigid in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya kenya oo aan ugu talagalnay aviation development waxa la yiraahdo ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee soomaaliya imaanaya oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saa-iidiyaan lacagtaas biigaas maadaama annaga royality aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo anagoo aan lahayn uusan ka shaqayn in aan fiigaas tigid walbo internationala la saaro sidii aan uga shaqayn lahayn horumarinta aviationkeena iyo duulimaadyadeena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta ayadana marka macluumaad noocaas oo kaleo fara badan baa noogu jirta waan isleenahay aad ka faa'iidaysataan haddii ilah yiraahdo waaya waxaan rabay wax yar qodobka diyaaradaha inaad faahfaahiso ma shirkadda kenya airways keliya ayaa soomaaliya ka shaqaysanaysa oo imanaysa mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo kenya airwaysba
heshiiska diyaarad gaara kuma qorna waa ka warqabaa in warar badan laisdhex marinaayo laleeyahay diyaaradaa lagu qoray meesha ku qoran laakiin hal diyaarad ah kuma qorna even kenya airways xataa kuma qorna heshiiska waan ka saarnay sababaha aan uga saarnay u diidnay in k airways lagu qorano meesha waxay ahayd annaga diyaarad calankeena wadato annaguna aan ku qorano meesha ma haysano marka space baan waxaan siinay in cid walbe oo shuruuddaa buuxin karta dhinaca kenyana kasoo gasho dhinaca soomaaliyana ay kasoo gasho heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya midna ma jirto waa heshiis standard ah oo protocol ah oo bilateral caadiya ah labada dal wada galeen duulimaadyada iyo xaquuqaha ay ku kala qoran yihiin labada caasimadood nairobi iyo muqdisho in laga kala tegaayo iyo in wadan walbe uu designated airlineska waxaa la yirahda diyaaradaha asaga uu doorto oo shuruudda soo buuxiya inuu asagu intuu digreeto kasoo magacowdo uu yiraahdo diyaarad heble iyo diyaarad heble iyo diyaarad heble ayaa aan u fasaxaya inay duulimaadyada noocaasa sameeyaan ka sameeyaan dalkaas annaguna sidoo kaleeto aynu soo qoranno inta diyaarad shuruudda buuxisay oo kenya u duuli karta oo soomaaliya ka diwaan gashan marka heshiiska diyaarad ku qorani ma jirto labada dhinacba waa gartay marka laakiin ma wuxuu noqonayaa kenya waxaa ka imanaya kaba soo qaad saddex shirkadood diyaaradahoodu inay yimaadaan soomaaliya soomaaliyana saddex shirkadood diyaaradahooda miyaa kenya tegi saas ma isugu dheeli tirnaanayaan mise tiro lama xadidin tiro ma xadidna walaale way isku dheeli tirnaan karaan way kala badnaan karaan way isla ekaan karaan wax walbo cid walbo shuruudda buuxisa ayaan anagu ku qornay meesha inay aadi karaan micnuhu tahay kenya airways iyo diyaaradihii kaleeto ayagu u arkaan kenya inay munaasab tahay inay soomaaliya aadaan ayay soo dirsanayaan oo kusoo qorayaan ayaga laftirkoodana waa ogyihiin inaysan feer ahayn inay soomaaliya ay ka xiraan diyaaradaha kale oo yidhahdaan kenya airways bas ba aadaysa inay dhahaan ayaga laftirkooda inaysan samayn karin way ogyihiin kenyaanka dhinacooda oo maba samayn doonaanba waana ka wada hadalna shale wasiirka diyaaradaha hadda jiro soomaalida oo laga leeyahay dalka kenya oo soomaalida u kiraysan ayaga laftirkooda in fursad la siiyo oo ay ka mid noqdaan diyaaradaha lasoo lasoo disigdad garayn doono ayaan ka wada hadalnay xataa annaga dhinaceenana sidoo kale oo inaan dib inta isugu noqono markaan soomaaliya ku noqono insha allah oo heshiiska shaqadiisu ay bilaabato inaan soo saarno inta diyaarad aan isleenahay shuruud way buuxiyeen dalkaas way aadi karaan inaan usoo dirno ayagu ay aqbalaan annaguna kuwa ay noo soo diraan aan aqbalno sidaasna ganacsigu isugu furnaado labada dhinac waa gartay walaaca shirkadaha soomaalida waad aragtay waxay ka cabsi qabaan in shirkadaha kenya ay ka saaraan suuqa marka bal walaaca adoo ka jawaabaya iyo warka ay soo saareen iyo in diyaaradaha kenya ay u heli karaan fursad adeegyada gudaha soomaaliya inay ka shaqeeyaan iyo waxa aan ka hadlayna inay tahay uun duulimaadyada caalamiga labada wadan ama wadamada kale ee gobolka qodobkaa sharax
waa waa mahadsan tahay walaacaas waa ka warqabaa in badanna ganacsatada diyaaradaha leh soomaalida waa ismaqalnay qaarkoodna waaba nala joogeen waa dareensanahay in dad walwal ku jiro ay jiraan laakiin waxaan u caddaynaynaa in haba yaraatee wax cilad ah uusan heshiiskan u keenin cidna maarafacta uu hagaajinayo nadaaminayo duulimaadyadoodii iyo waxoodii u nadaamsan oo u samaynayo haddana waataan kuu sheegayba muqdisho to nairobi waayo wax loo kala yiraahdo oo soomaaliya dhexdeeda oo diyaarad kenya laga leeyahay ama kenya airways ay ka shaqaynaysahay ma jirto diyaaradaheeni localka ahaa sidooday u shaqaysan jireen bay u shaqaysanayaan duulimaadkuna labada caasimadood ayuu ku yahay ku eg yahay haddii ilaah yiraahdana waxaan rajaynaynaa ganacsatada soomaaliyeed inay dhinaca kenyana ka faa'iidaystaan dhinaca soomaaliyana ka faa'iidaystaan marka runtii anigu ma arko wax walaaca ama wax mataqaanaa cilad ah oo uga imaan karta ayagu haddii aysan dee ahayn dad competition iyo ganacsi diyaar u ah waa laga yaabaa oo aan marketka iyo diyaaradahan internationalka la jaan qaadi karin laakiin heshiisku inuu hagaajiyo maahane waxba hadlayn maayo waaya tan ku saabsan muqdisho iyo nairobi duulimaadyada udhexeeya haddaan qaldana waa sixi kartaa laakiin waxaa moodayay shirkadaha soomaalida ka shaqeeya lafdigoodu inay adeegsadaan shirkado diyaarado ka diiwaan gashan dalka kenya marka taasi siday ula saan qaadaysaa shirkadihii diyaaradaha kenya inay la tartamaan iyagoo isticmaalaya shirkada diyaarada ka diiwaan gashan kenya
way isticmaalayaan horta sideedaba diyaaradahan soomaalidu ku shaqaysato heshiisiyay ku wada jiraan contractiyay ku wada jiraan ma ahan diyaarad maanta uu soo karaysanayo soo qaadanayo waa heshiisyo oo mataqaanaa muddo dheer le bay kula jiraan oo si sharciyeysan ayayna ugula jiraan ma aaminsani anigu in mataqaanaa ay ciladi ka imaanayso diyaaradda kenyan baa lasoo hadhow ma helayo diyaarad aan ku shaqaysto oo meeshii la aado soomaaliya la aado ma imaan karayso because haddaba dad kenya ka sharciyeysan oo ka rajiskaraysan oo ganacsigood ka diiwaan gashan yahay oo in diyaaradahaas ayaga ay u kiraysan yihiin la yaqaan waaye sidoodii ay ahayd bayna u ahaanaysaa waay imise diyaaradood baa hadda soomaaliya ka diiwaan gashan oo wadanka laga leeyahay oo soomaaliya laga leeyahay oo soomaaliya laga leeyahay ma hubo exact numberka laakiin waa adigu ilaa sideed diyaaradood ku dhawaad baa hadda taariga haysta wa garta marka sideedaas ma miyay ka diiwaan gashan yihin kenya mise soomaaliya keliya unbay ka diiwaan gashan yihin ma soomaaliya unbay ka diiwaan gashan yihiin wa garta marka dadka suuqa loo raadinayo saan u fahmay waa sideedaas oo kale oo soomaaliya ka diiwaan gashan oo soomaaliya laga leeyahy
ha annaga waxaan suuqa u raadinayno waa diyaaradaha dalkeega ka rajiskaraysan oo ka diiwaan gashan soomaaliya ka diiwaan gashan waa waxaan suuqa u raadinayno wa garta diyaaradahaasi miyay haystaan shahaadadan caalamigee duulimaadyada inay dee wadamada gobolka iyo meelo ka fogba ay ku tegi karaan may haystaan shirkadaha ka diiwaan gashan soomaaliya soomaaliya heerkaas may gaadhay weli in shirkadaheeda laga leeya wadanka diiwaan gashan inay safaro caalamiga geli karaan way leeyihiin diyaaradaha qaarna shuruudahooda waa u buuxaan oo waxyaalihii laga rabay inay buuxiyaan way buuxiyeen oo duulimaadyo caalamiga way samayn karaan haddaba kuwa soomaaliya ka diiwaan gashan baa sometime sacuudiga iyo aada meesha la yiraahdo wadamo kaleeta aada imaaraadka iyo marka qaarkoodna way buuxiyeen oo maxaa la yiraahdaa si fuul ah bay u duuli karaan regionka iyo mataqaanaa meesha kaleeto ay ruud ka helaan ay aadi karaanba kuwa mataqaanaa aysan u buuxsanayna inaan buuxino oo sharuudaha wixii ka dhiman loo dhammaystiro ayaan ka shaqeynayna insha allah marka sideedaas soomaaliya ka diiwaan gashan shahaadadan la yidhaaha air operator certificate haddaanan qaldanayn miyay wada haystaan dhammaantood mise waxbaa ka dhiman air operators bay wada haystaan ha
waxaad ii sheegtay kenya airways inay istaagtay mar intay bilaabantay haddana istaagtay dib inay u bilaabanto ma laga yaabaa goormay bilaabanaysaa ma idiin sheegeen may wax muddo oo hadda aan isla garanay ma jiro ayaga laftirkooda dhinacooda shaqa u dhiman shaqooyinkooda ay soo dhamaystiranayaan iyo diyaargarowgooda markaas kadib bay soo gudbisanayaan maxaa la yirahdaa annaguna sidoo kale diyaargarowgeena soo diyaarsanaynaa marka ma muddaysna laakiin mar walba oo la dhammaystiro habraacyada sharciga ah markaas kadib bay shaqadu bilaabanaysaa suurtagalnimada marka heshiiskan oo kale inuu ku fido inaad inaad inaad ku fidisan ku ballaadhisaan heshiis wadamo kala duwan aada la yeelataan sida etoobiya hadda waxaan aaminsanahay ethobia airlines inay timaado turkish airlines qatar airways intaas waan ka warqabnaa marka heshiiska inaad ballaadhisaan wadamo kale ay shirkadahooda diyaaradaha la gashaan ma laga wada hadlay suurtagalnimadaas intay leegta
waa la galnay oo dalal badan baan heshiis la galnay hadda etoobiya ka horreysay kenya bishii saddexaad baan lasoo galnay heshiis noocaan oo kale ah baan etoobiya lasoo galnay kenyaan hadda la galnay insha allah hadda waxaan ka shaqaynaynaa inaan la galno wadamadan kaleete maaragtay uganda iyo rwanda iyo aan rajaynaynaa inaan aan la galno heshiisya ayagana sidoo kale carabaha sacuudiga horaa loola galay imaaraadka waxaan rajeynaynaa inaan la galno ayagana haddii ilaaha qadaro marka waa waa isdaba socdaan heshiisyada waa ka shaqeynaynaa in heshiisya dhamaystiran aan wadamada saaxiibada nola ah ama dalkeena ku xiran oo dhan inaan la galna rajeynayna insha allah waaye qodob haddaan dib kugu celiyo aada ka hadashay oo waxaa jiray ahaa shirkadii diyaaradaha soomaaliya inaysan hadda jirin bal taas ka hadal dowladdu iyo mas-uuliyiintoodu dhowr jeer bay ka hadleen oy dhaheen dib baa loo soo nooleynayaa somalia airlines ma riyo unba mise waa wax la taaban karoo jira
waa mahadsan tahay arintaas waa jirtaa gacantan ku haynaa waan ka shaqeynaynaa runtii aad baan u jecelnahay diyaaradaas oo duuleysa inaan aragno mar dhow haddii ilaa yiraahdo marka gacantan ku haynaa runtii qorshayaasheeda markay dhammaystirmaan oo aanu soo diyaarino nidaamkii lagu soo celin karo iyo dhamaystirka shuruucdeeda iyo hantideedii in dib loo raadsho iyo mataqaanaa in diyaaradihii investment loo raadsho saad og tahay hadda hal diyaarad xataa kama noola diyaaradaheeni marka waa shaqo aada u ballaaran runtii aan fududayn in maaragtay dhaqso ay ka bilaabato horay laakiin gacantaan ku haynaa waana rajaynaynaa in haddii ilaah yidhaahdo inta xukuumaddani jirto inay diyaaraddaasi kacdo marka ma dhaqaalo la-aan unba in dhaqaalo la helo diyaarad tayeela lasoo gato kabacdina adeega bilowda ma saasay u sahlantahay mise waxyaabo kalea jira caqabado kale
may dhaqaale keliya kuma xirna maamulkeedii combany ahaan in dib loo yigleelay u baahan tahay maxaa la yidhaahdaa diyaaraddu dee diyaarad keliya isku duulaysa maaha waa magac iyo diyaarad iyo howl dhanoo isku xiran waaye marka institutionkii in la dhisuu rabaa diyaaradii in la baadi goobo sidii lagu kicin lahaa diyaaradii lagu soo iibin lahaayo ay ku shaqo bilaabi lahayd bay u baahan tahay shuruucdeedii in dib loogu noqdo profit sharingkeedii iyo lahaanshaha diyaaradda waagii hore boqolkiiba boqol soomaaliya lahaan jirtay diyaaradda hadda marka nidaam noocee ay noqonaysaa ma diyaarad la isla leeyaho shacabka iyo dowladdu isla leedahay noqonaysaa ma diyaarad dowladdu wada leedahay noqonaysaa go-aamo badanoo noocaas oo fara badan baan gacanta ku haynaayo u baahan in go-aan laga gaaro waayo mawduuca ugu dambeya wax kaa weydiinaya waa amniga hawada soomaaliya xilligan iyo sidii haddaad ka hadli karto sababtaan ku weydiinaya dabcan waad fahmi kartaa dhowr shil baa jiray oo bilihii lasoo dhaafay ama sanadii lasoo dhaafayba ka dhacay kii ugu dambeeyey garoonka muqdisho mid garoonka beled beledweyne mid qansax dheere mid bardaale bal ka hadal amniga duulimaadyada wadanka xilligan sida uu yahay
waa mahadsan tahay walaale amniga duulimaadyada soomaaliya hadda waa fiican yahay runtii alxamdulilah maalin walbe diyaarad baa wadamada dariskeena ah iyo adduunkaba dhacda kuwa badda ku dhaca iyo kuwa hawada ku dhaca iyo kuwa dhul ku dhacaba annaga soomaaliya waa runtii waxaan leenahay ilaahay mahaddiis weli ma hayno diyaarad hawada ku qaraxday ama soo dhacday oo dhulku ku dhacday inta badan ciladaha hadda soo noqnoqday oo diyaaradaha aan ku hayno ama raboodyada aan hayno waxay u badan yihiin diyaarado markay dhulka degeen baxay ama taayir u baxay ama lugta ka baxday ama si maaragtay noqotay ayay u badan yihiin marka ayagana insha allah waxaan rajayneynaa inaan mataqaanaa wixii cilada u baahan in la bixiyo la bixiyo haddii airboortooyinka ay u baahan yihiin garoomada in runwayga la diyaarsho oo laga dhiga runway safe ah oo diyaaraduhu ku degi karaan capacityga diyaaradaha ay tanka ay leeyihiin diyaarad walba in la xadado la ilaaliyo because diyaaraduhu airboor walba kama degi karaan noocay rabaan xad bay leeyihiin airboor walba diyaarada noocaa ka degi kara in la ilaalisho hawadana mataqaanaa saad og tahayba standard baa hadda laga dhigay class a waxa la dhahaa u guurnay qalab iyo shaqaalo tababaran oo runtii aan ku aamini karna hawadeena ayaa gacanta ku haya xirfadaas iyo aqoontaas in kor loo sii qaado oo lalaba jibaarana waan ka shaqaynayna waana loo baahan yahay in la joogteeyo marka insha allah shilku waa dhacaa wax dee maaragtay lala joojin kara ma ahan laakiin in uu xadadan yahay oo laga dadaalo ciladaha keeni kara inuu shil dhaco in laga hortago waa ka shaqaynaynaa dhabaha garoonka diyaaradaha ranwayga miyaa jilicsan oo walaac uu ka jira
hadda tii u dambeysay may kama jiro runwayga muqdisho waa fiican yahay dayactir xoogan baa hadda lagu sameeyey dhismihii aan wadnaa oo gabagaba ah runtii meel gabagabaa maraaya diyaaradaha airoboortooyinka kaleetana saad og tahay sideedab waxa airoboor la dhaho waa laba nooc waa runway caadi oo airoboor oo laami ah iyo airstrip wax la dhaho oo ciid ah oo mataqaana jay ah airoboortooyinka dalkeena degmooyinka intooda badan waxay u badan yihiin kan ciidda hojayga ah oo aan laamiga ahayn marka ma ahan hundred percent safe ma ahan in diyaaraduhu ku wada degaan degmooyinka laakiin daruufaha amniyo jira dalkeena oo dhulkii la mari karin ayaa waxay sababtay in hawada lagu duulo annagana dee dal awooda dhaqaalahaas haysta oo intaasoo degmo kulli airboor laamiga ka wada dhisi kara ma nihin deeqda dalka soo gashana ma kabargarayn karto oo runtii ma gaarto marka waa laga yaabaa ciladahaas inay ku jiraan ranweyada qaarkood dhambooyinka qaarkood fikrad baa jirtay suuqa soo gashay muddo hore oo ahayd in garoon labaad muqdisho loo sameynayo cisalley bay dadka qaar sheegeen fikraddaas iyaduna halkee bay ku dambeysay
waa jiraa qorshahaas oo waa loo baahan yaha runtii waa qorshe aan hadda desperate u nahay muctaad u nahay waaye maxaa yeelay hadda airbortkan waa aragtay waa ranway hal ranway keliya u leeyahy hal dhabbaa ku taala mararka qaarkoodna toban diyaaradodba waxay soo degaan labaatan soddon daqiiqo gudahood kuwana kacaan kuwana soo degaan intaas marka waxaan ku jirnaa in la kala celiyo oo laysu baneeyo wadada laysu baneeyo traffic waa sii badanaya diyaaradihii dalka imaanaya waa sii badanayaan shacabka soomaaliyadoo dalka ka safraya ama soo galaya waa sii badanayaan iyo dadka soo booqdaba marka in la helo airbor weyn oo international oo standard ah oo kan kan weyn wuxuu noo yahay annaga biority lamber one buu noo yahay runtii waa ka shaqaynaynaa qorshihiisii hadda face one feasibility studyga waxaa la yiraahdo oo inaan bal ogaano see waxaan looga shaqayn karaa airbortkan looga shaqayn karaa baan hadda wadnaa waxaan rajaynaynana markay taa dhamaystirmato in shaqadii airbortkaas iyo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaaba in la raadsho oo laga shaqeeyo airbor weyn oo soomaaliya oo dhan u adeegi kara diyaarad walbo international oo dalkan soo gashana ay ka degi karto nooc walbay tahay inaan helno magaalada ka baxsan oo fidsan baan rabnaa oo dhammaan baahiyii kala duwanaayo airbor loogu talagalay inuu yeesho hadduu cargo yahay hadduu shacab yahay hadduu yahay kii brivateka ahaa kulli u dhamaystiran yahay in airbor le aan helno caasimadu ay hesho ayaan ku rajo weynaa insha allah cisalley inay noqoto goobta laga dhisayo maa laisku raacsan yahay hadda meel ma tilmaamayo laakiin waa ka shaqaynaynaa qorshahaas airbor magaalada ka baxsan in la helo